ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo howlgalla miina baarisa ka wada maanta magaalada ceelbuur kadib markii ay shalay la wareegay baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka doodaya mid ka mid ah hintiisa sharciyeedyo muddooyinkii ugu dambeeyey akhrin ay ku socoto muwaadiniin soomaaliyeed oo maanta lagu dilay magaalada cape town ee dalka koonfur africa adduunka intiisa kale wararka aan baahin doonno waxaa ka mid ah soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris wararka naga soo gaaraya magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ee shalay la wareegay halkaas maanta ay ka wadaan howlgal amni xaqiijin ah oo sidoo kale ay qeyb ka yihiin miina saaris maadaama magaalada la sheegay in meelo badan miinooyin ay ku aasan yihiin haddaba magaaladan qadiimiga ah ee ceelbuur maxaynu ka naqaanaa warbixintan ayaan ku eegeynaa magaalada qadiimiga ah ee ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa shalay galab gacanta u gashay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo maalmihii lasoo dhaafay kusii dhowaanayay magaalada ciidamada huwanta ayaa dhowr jiha ka galay ceelbuur mana jirin wax dagaal ah oo halkaasi ka dhacay maadaama horey ay isaga baxeen dagaalamayaashii al-shabaab oo muddo ku dhow toddobiyo toban sano maamulayay halkaas haddaba ceelbuur waa magaalo noocee ah qiyaastii waxa ay saddex boqol oo kilomitir u jirtaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana ay xad la leedahay gobolka hiiraan degmooyinka kale ee gobolka galgaduud ee xadka la leedahay waxaa ka mid a galhareeri wabxo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka galgaduud taariikhyahanadu waxa ay rumaysan yihiin in la aas-aasay qarnigii saddex iyo tobanaad waxaana ay mar xarun ganacsi u ahayd saldanadii ajuuraan ee xukumaysay dhul ballaaran oo ka mid a soomaaliya waxa ay mar saldhig weyn u ahayd gumaystihii talyaaniga ee gacanta ku hayay koonfurta soomaaliya dhammaadka qarnigii siddeed iyo tobanaad iyo horaanta qarnigii sagaal iyo tobanaad markaas oo degmo ahaan loo aqoonsaday waxaana dhowr jeer ku dagaalamay ciidamadii gumaysiga iyo kuwii gobonnimo doonka ee uu hogaaminayay allaha u naxariistay sheekh xasan barsane magaaladu waxa ay caan ku tahay farsamada dhoobada waxaana ay mar ahayd saldhiggii siyaasadda ee xisbigii leegada ama gobonnimo doonka ee s y l waxaa ku yaala xerada koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga soomaaliya ee loo yaqaano caanamoog taliyaha ciidanka xoogga soomaaliya oo la hadlay warbaahinta la wareegitaanka ceelbuur kadib ayaa magaaladan ku tilmaamay mid muhiim u ah isku xirka howlgallada ka socda gobollada dhexe iyo gobolka shabeellaha dhexe in magaalada ceelbuur gacanta lagu dhigay ciidamada soomaaliyeed ee sharafta badan xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ayaa si awood ah oo xooga ku galay kuna qabtay degmada magaalada ceelbuur taasoon ognahay waxa ay u ahayd nimanka khawaarijta muddooyinkii lasoo dhaafay lix iyo tobanka sano ee lasoo dhaafay waxa ay u ahayd aan ognahay nimanka khawaarijta ah shabaabka ma aha keliya meesha gacanta lagu dhigay ceelbuur keliya ma aha waxaa laga qabtay webxo waxaa la qabtay dac waxaa la qabtay cows weyne waxaa la qabtay meesha la yidhaahdo cali heelle waxaa la qabtay dhammaan guud ahaan in yar ma ogiye waxaa inta badan gacanta looga hayaa khawaarijta dhulka lix iyo tobanka sano ay ku dhibaataynayeen ummadda soomaaliyeed
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan caasimadda galmudug ee dhuusamareeb oo boqol iyo lix kilomitir dhanka bari kaga beegan ceelbuur ayaa horey uga dhawaajiyay in magaaladan ay muhiim u tahay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana uu tilmaamay in dadka deegaanku ay heli doonaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay u baahnaayeen halkan waxaa u nimiday in guud ahaan fayskii koowaad ee dagaalka aan soo gabagabayno ee labada degmoo yaryaroo maxaanku idhahdaa uu ku haray dhulka ee galmudug uga haray ee khawaarijta uga hartayna inaan inaan ayaguna aan aan dagaal ku qaadno aan meesha ka bixinno kadibna aan u jeesano labada dowlad goboleed kale sidaas waxaan markaas declaar garayn doonaa galhareeri iyo meesha la yidhaahdo ceelbuur marka aan istaagno in maxaanku idhahdaa fiiska koowaad ee dagaalka uu dhammaaday oo lasoo gabagabeeyey fiiskii labaadna la bilaabi doono labada dowlad goboleed ee galmudug iyo hirshabeellena ay ka madax bannaan yihiin khawaarijtii ee labada dowlad goboleed ee kale koonfur galbeed iyo jubbalandna aan u xeydxeydan doono markaan ayagana aan hore ka bilaabi doono insha allah ayaguna muddo kooban aan kusoo gabagabeyn doono saan rajeynayno ku dhowaad toddoba iyo toban sano kadib ceelbuur hadda waxaa gacanta ku haya dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamada huwantu waxa ay ka sameynayaan magaalada gudaheeda howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka sidoo kalena ku saarayaan tiro miinooyin ah oo la sheegay in shacabka magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay tallaabada dowladda federaalku ay sheegtay inay ku xirayso aaladaha tiktok telegram iyo wanexbet sida uu ku waramaya waryaheena jola shaakir iyo macnaha barnaamij dheeraad muusan samaynin Ta- tan kale waxay tahay madaxdii waddanka sare oo asaga ka saraysay macnaha macnaha discussion lama samaynin go'aan keligiis qaato ahaa sidii yani waxaas dhacay markaas dowladda barek barankeeda haddan iyo barnaamijkaas waxaas ay soo saareen
ilaa iyo hadda ma dhaqangelin amarkii dowladda federaalka soomaaliya ee soo saartay kuna sheegtay in la xirayo aaladaha tiktok telegram iyo wanakisbeed dhammaan saddexdaas aaladood ayaana gudaha dalka ka shaqaynaya oo shacabka iyo dhallinyarada barahaas isticmaala ay si weyn u isticmaalayaan ilaa iyo hadda wakhtigii dowladdu ay ku sheegtay in aaladahaas lagu xirayna wakhti dheeri ah ayaa raacay haddaba maxay tahay sababta dowladda federaalka soomaaliya aysan u dhaqangelin amarkii ay soo saartay taas oo walaac badan ku abuurtay dhallinyaro fara badan oo aaladahaas isticmaala wallaahi aragtida yani waxaas dhacay markaas dowladda barek barankeeda haddan iyo barnaamijkaas waxaas ay soo saareen wax oo dhaqan galana malan iyo dhibaata arrinta sidii waaye laakiin ani su-aal ahaanteeda waxaa fiican maadaama oo dad badan ku xiran yihiin ba aalada- aaladahaas mushtarakada kalena waa naga weyn leeyihiin waxaa fiicnaa leed inaan la dhaqangelin oo sida ahaataa telegaramka oo kale la xiro laakiin waxyaabaha tiktok oo kale iyo waxaas oo kale inaan la xirin wallaahi waxaa ugu baaqaa waxyaabaha horta laakiin si badanaa dhaqanxumo oo waxyaaba sidaa lasoo dhigaa inaa waxaa fiican iyo wax oo wax dhaqangalaya dad badan dhalinyaro badan waa hadashay oo waa lagu hadlay midkaasoo dowladda hore ugu dhawaaqday oo hergeli waayey maadaama anaga dhallinyarka ahaan horena uma soo dhaweynin haddana ma soo dhaweynin barnaamijkaasina macnaha inuu barnaamij dhaqangalaayana ma ahan mana ahaan doono marka dhallinyaro badan oo muqdisho joogta ayaa barnaamijkaasi oo wax ku nacfiyey oona macnaha waxyaabo badan shaqo abuur u noqotay barnaamijkaas in laga joogsado aan ka- oo laga baaqsado taasaan ku baaqa ani ahaanteyda wasiirka horta asaga wadatashi iyo macnaha barnaamij dheeraad muusan samaynin Ta- tan kale waxay tahay madaxdii waddanka sare oo asaga ka saraysay macnaha macnaha discussion lama samaynin go'aan keligiis qaato ahaa marka taasina macnaha meesha way ku jirtay sida macnaha hadalha- hadaleenta inta ugu badan anaga na soo gaaraysa taas aheed
cabdisalaan joola shaakir warbaahinta dalsan bartamaha magaalada
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa wararkeennii duhurnimo kulanti dambe saaxiibayaal nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel